bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaalla duurfa ilaa ka dhowaada warka duurnamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheega doontaan warka wiybaa ku mid ahaa maamulka gobolka banaadir oo hasaareen amarka dareera ganacsadayaalka ka shaqaysada u gudo magaalada muqdisho guddiga dhammaystirawka habraacaga doorashooyinka oo toddobaad lanqobadi maamulka gobolka shabeellada hoosena waybaa amar kordha keena guddoomiyaalka guud ee degmooyinka gobolkaasa madaxweyne waare oo xalaysa tooseen ku qeybgaliyay kulankii lankuga hadalaayay korseedowka cudurka coronavirusa akhbaaraadka banaanka ka dheega doontaan dhugunsadayaal warka weybaan ka weyna qoyska madaxweynaga suuri oo iska jeesadeen iyo weliba hanjabaada dil-e oo lanka hanjabi gabartii iyo abduubadeen al-shabaaba
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo dhugunsadayaal khamiise uu taarigdana ayee ka-ee danta labaati kowda bila shanaa sanadka lamada kun labaatanka hana soo bahaayeen qodobadii warka duurnamo dhugunsadayaala ka dhowaada yoogay oo fisanga kabilaawno ilaah naxariisada weybaa geedka magaalada baydhabo ka amuudaya sheekh towfiiq oo ee sheekh sugiin langukasow magaalada waa guud ahaan soomaali gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya sheekha iyo weybawsa subiinhan ku shaqeeyay nabadeynta iyo reedanheliisyowka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya culimaad waa culimadan kuwin koonfur galbeed iyo subiin in ku tacsiyeeyeen iyo onayo sheegeen intii ila waayo ilaahayn ku tugeen intii jannatul fardowsi ku waraabiy sheekha guddoomiyaga maamulka gobolka shabeellada hoose iyo weybawsa amar kordhigaya dhammaan guddoomiyaalka degmooyinka gobolkaasa ibraahim aadan cali najax ayaa dhammaan maamulada degmooyinka gobolka ilaamo ammaanka fariintiyo roojang amayo xoojang dhulaboobka ku dareera deegaanada waa deegaano ku tirsan gobolkaasa weyba uusa guddoomiyaga ka amaraya laamo ammaanka i guud ahaan maamulada intiyo ku horseedana waaniyo roojang dhibaatada ku dareera deegaanada qaar ee maamulkaasa wareegtaha usaasaari guddoomiye najax ayaa ka sheegay intii maamulka koonfur galbeed usa ka shaqeeyahay saameynta sharci biyo sax e oo ku hirgalow dhammaan deegaanada maamulkaas islamarkaasna iyo ogeyn dhulboobka ku dareera deegaanada gobolka shabeellada hoose wareegtaha usaasaari guddoomiye najax ayaa laga sheegay intii cid kasta oo haysata dhula danguuda intiyo lu wareegi doonaan maamulka koonfur galbeed waybana shacabka uusan ku digay intiyo anka khasbanaata intiyo dhula danta guuda iyo gadadanga maamulka ameero maamulada degmooyinka gobolka shabeellada hoose ilaamo amniga jeffery guddoomiye najax intiyo ku horseedan kooxa uusa sheegay intiyo iska dayahayan intiyo dhulboob ka sameeyana deegaano ku tirsana maamulka deegma waa deegaanada gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle iyo xalaysa toosen ku qeyb galay shirkii koorseedowka coronavirus lankuga hadalaya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo xalay shir guddoomiyaye shirka guddiga qaran ee xakameeyowka cudurka coronavirus oo hamiin walba la qobdo waana lankuka hadalow waa ero laka hadalow dhinaga internetka kulanka uusa ka qabsoomay hab muuqaal ahaan eye weyba ha ku qeyb galay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle weybana uusa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare uuse oo ku hadalaya shirka uusa diirada saaray arrimo fatahaado iyo koorseedo ku cudurka coronavirus madaxweyne waare iyo guddiga sii warbixino la xiriira sidiyo aan la dareeran xaalado gurmad ka fatahaado iyo ku horseedowka cudurka way banuusi dowlada soomaaliya ku codsaday intuyu garab ku siiyaan maamulka la tacaalowka xaalado ku jara hirshabeelle xubno guddiga uu hor ka ahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo waybayo sheegan antiyo xukuumadda soomaaliya la garab surunta maamulka hirshabeelle dadaalada lankakajara sidii lan reebo lahaaya xaalada fatahaado iyo coronavirus dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wayba iyo kumid ta maamul goboleedyada xiriirka fayla kula dhexeeya dowlada soomaaliya waybana dhowaan iyo dowladan dartay beese walanku qobadow xaalada fatahaado taasoo yo nka deeqeen dowlado taageerow soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo waybayo amar kordhigeena ganacsiyaalka ka shaqeysada ayaga caasimada soomaaliya ee muqdisho guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada gobolka banaadir basma caamir iyo faahfaahi howlo laka burburyahay oyo ka sameeya hayaan ganacsiyada kiyaala agagaaro jidadka guddoomiga iyo mar-uusa maamulka waa mar-uuse ku hadala ay usu sheegay intay arrintan yoonka gonlayen sidii yoon bileeri lahaayeen jidadka marawa caasimada soomaaliya muqdisho howlgalkii xalaya oo hayay koo nadaafada gobolka banaadir laka sameeyay iyo wayba miisas fara badan laku qaaday gooblaka gadow hilibka noocyadiiyo shal duban taasoo yo inta badan meelasa iyo ka gadaayeen bilanga weli dhugunsadayaal wayba dhugunsadahaytana warkii duhurnimo ee warsanga guddiga dhammaystirawka habraacaga doorashooyinka iyo wayba lanqobaday toddobaada kureed kulan warbixin lanku ku dhugunsaday guddiga wadajirka ee lamada ming ee baarlamaanka soomaaliya ee lan xil saaray dhammaystirawka habraacaga doorashooyinka qaranka iyo ka sheegan anti shaqadii langdari anti uusa waa inta badan an qof soomiye inta kalena gacanta ka haayaan dhawaanayo ha gudbi doonana guddigana ama guddoomiga guddiga xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo warbaahinta dowladda la hadal iyo weybowse sheegay antiyo qabana amayo haafka qoraalkenka dambeeya hadiyo gacanta islamarkaasna dhowaan iyo ha ka wareeji doonaan guddoonka dhamaystirowka doorashooyinka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaga golo shacabka iyo guddiganka amaane shaqadii iyo haqoobadan uus onantaaska dari intii dalka uusa doorashooyin gala doona islamarkaasna guddiga laku fudhiya intiyo shaqooyisho haka dhammaadan muddo toddobaad ee guddoomiyaga manka kora ee baarlamaanka mudane cabdixaashi cabdulaahi iyo dhinishay amaani guddiga shaqada iyo qobdanga guddiga wadajirka iyo guddoonka baarlamaanka waybayon xil saarana intiyo ha dhammaystiran habraacyada afar e oo uuse tilmaamo sharciga doorashooyinka qaranka sida qoondada bilaanta ee baarlamaanka deegaanada lanqeybi doona gambiro xubno baarlamaanka waybaa la kuweelo doon waa walaa la kuweelo doona magaalada muqdisho i sida lafadawa ama landoorada doono xubno baarlamaanka ee hakujidanga gobolada waqooyi ama somalilan sida uuse qorshaga ay labaati tobada maarsa wayba baarlamaanka horkooyi doona guddiga doorashooyinka qaran nooca doorashada ee dalka soomaaliya ku dhii doonta isaas oo kale qaabka lanqobada doona doorashada maadaama guddiga doorashooyinka madabanaan ee soomaaliya sheegan antee dalka soomaaliya ku dhii doonta doorasho qofyoodhe midowda yurub iyo wayba ayaa dhamaystira haytee waa ero dhugunsadayaal ururka warfaafineeda ee soomaaliyeed iyo waybayo hadhawaayana bayaanka maalintii talaada haytii ee hakubahi guddoomiyaga guddiga hoosaadka xuquuqul aadanaga ee baarlamaanka yuruba kaasoo dhan ku ka hadlayay weeraradii joogtada ee lakahayi waryaalka soomaaliyeed iyo ka horseedowka ama sidii langu ka horseeda lahay dhibaatooyinka iyo la kulmayaan waryaalka warmurtiyeedka soomaali waa warfadyaanka soomaaliyeed oo run saas oo kale iyo lanku ka hadale jirdilada isaas oo kale dilka lanjeysida waa waryaalka dhinaga wararka ururka waa ero cudurka corona virus iyo fiiridoone xayiraadii saarnightii kenya gaar ahaan islii iyo waybalaaga warmahayanti waqti kordhin la sameeya xayiraadan saaran xaafada soomaalida degaasi ee islii ee magaalada nairobi iyo waybaa laga kordhiyay muddo tum ilii maalmood ee sidiiyo sheegday wasaaradda caafimaadka dalkaas kenya wasiirka caafimaadka kenya sheegay inti tallaabadan lankagoon lay xakameeyo ka cudurka corona oo kiisas badan laku diiwaangeli gudo dalkaas kenya go-aanka dowladda iyo bulshada soomaaliya wibayo sheeganantiyo si gaare lanka kafiiryahaya meelo soomaalida ka badanta sidaha dalka lanka dheke guud ahaan adduunka iyo wayba cudurka corona virus helay daddiira waa shan waa shan milyan boqol iyo shan kun siyeed boqol sagaal iyo todoba qofa wayba tirada dhimatay ama dhimatay cudurka corona virus iyo deertaiyo sade boqol iyo soddon kun iyo sade qofa dadka kufay lahaadii guud ahaan adduunka iyo deereen lama milyan soddon afar kun sideed boqol soddon iyo sideed qofa guudaan dhugunsidayaal warkaysiin kula dareertaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunka ninkaga warkaan ashuur ismaail axmed eesina dareer siyaasi salaad iyo farsameeya inti warkanka lamid ereedanku kulmaana saasee maanaana